markaan intaas la kala guro aan ku horeeyo ninka la yidhaahdo fiqi buraare fiqi buraarow bal dhiil kala gur horta dhiil
waa tahay axmed waxaanse jeclaan laha horta inay maryana iga horrayso kowdhe haddaadse igu soo xawishoo tiri bal dhiil kala gur erey aad ku jirto horta meesha ha gelini erey ahaado gorof miyaa tidhi wy isagoo wadaa hal shaq ku weydiin doonaa kaa kaliya wada dhiil bal marka wadaya dhiil anigu horta waxaan u ahaana aan ka bilaabo dhiil carruureed ah taasu kama qayb gasho wax kale carruurtaa loogu dhigaa waxa loogu dhigaaliyo waa koo.
waana lagu habaa waa aan ku soo xejiyo mid la yidhaahdo eh, dhiil dhiisha la yidhaahdo dhiisha dhiil qur-aanka dhiil quraan Ha.
dhiil fidro ha maya waa dambaysaa taasu Ay.
dhiil qur-aan baa la yidhahdaa Quraan, waa garan.
waa ta fitrada ta lagu sameeyaa dhowrtada Dhowrtada.
nabad iyo caano iyo dhowrtaa la yidhahdaa oo halkaasaa la suraa waa gar
oo waa dhiil qur-aan dhiil quraan halkaa iska dhig waan iyadana gar maxaa marka kuu soo hadhay aye dhiishii dhitada dhito ha waan gar ama iyo dhiishii kaydka kaydka dhiisha kaydka odayga iskale aye oo odaygu markuu sadcaarana waa dhiil kayd waa dhiil kayd waan gar oo meel baa loogu dhiga Aye.
oo dhiisha odaygaa la yihahda aye oo meel baa loo dhiga aye dhiil dhintana aye waa mid ka roon taasoo Aye.
iyaduna shucubalaho Aye.
haddii uusan reerku caana badnayn oo aagaamo fiican uusan lahayn Ah.
iyadana dhintaa lagu dhiga waa gar oo caanahay hore uga dhowrisa waa dhiil dhito waa dhiil dhinto waa gar ilaa waadan beelka waaye aye mid kaloo hadda anigu aan ku daro aye garan maayo afartaa dhiilood baa horta dhiilaha anigu u dhiili aqaana intaasna u kala saara haa aan kuu joogay intaanad kuwa kala tegin goonaan kugu soo noqon doonay Ah.
bal dhiil keliya ha lagu sugnaado oo Ah.
oo daahir af qarsho wadna dhiil maxaad odhan bal qayli dhiil dhiil qaybi ay
dhiil waxaa la yidhahdaa dhiil carruure oo oo hooyada ilmaheeda u sidata oo ilmaha ilmaha ka weynay mar waxoogaa uga shubta maahae wax bini aadam oo kale uguma tagaan dhiili waa dhiil carruure oo waxaa iska leh ilmaha yar ee hadba dhasha waayahay dhiilina waa dhiil quraan oo iyaduna waxay leedahay fidrada iyo waxay leedahay baan leeyahay dhowrtada iyo waxaa dhiil kalena waa dhiisha raggina riyaxa dhaqda lagu dhaqaaleeyaayo meel halkaasaa la sunaayo udu xooga ku dhowo naagta si wanaagsan u xushaa dabadeed dhiisheeda marka dabeed loo keeno daboolkaba kama qaado labana waraariye hadba jarabaa soo dhaco markaas afka loo saara markaasaa marba gibi soo dhacaya markaasuu garwarkaa dhinac ka sii- لا إله إلا الله الله يرحمه. آه، إيه. آه، إيه. ليل نوار. ليش يا أوليقا؟ إيه، كيف كان لو قلت لك يا معروف كيس كعب. وقول والله أنا كنت جيران هدو قولي كم غيّة. ده بدل يضنا واكار. ليش أنت تذا اللي يلا هذا؟ واكار. ليش أنت تذا اللي يلا هذو؟ للفكرنا ولا يلا هذا. oo iyada oo buuxda fikrada lagu bixi kara wax la og yahay inay nabadiyo waaweyn ay deeqayso oo inta dabadeed galaanay ku jirta ama kiilo oo xaara ah ayaa qiyaastayda xara loo qiyaasa oo dabadeedna dhiishii heble ahayd Ahayd.
baa dhiil bidri ahayd reer hebele Ahayd.
keen oo taasu baa laga buuxinaya caano ama dhay ah ama gadhoodhahoo aan weli dhanaanayn waayahay dhiilu horta magacyada ay kala leeyihiin waayahay haweenka qaar ay uga sii badan yihiin oo midda laba kalihina Ah.
way iska suuroobaysaa Ahe.
oo way kala leeyihiin Waa sidaa.
marka waxa ku xigta Ah.
aagaan ahe waxay xigaa marka waa aagaan ahe aagaantaas mid geela caana loogaga soo wareejiyo ah waxaana teg la oo yihahda caanateelka la yidhaahdo Ah.
yaa jirta mid kale oo taa ka sii weyn Ahe.
sida reerkuu kale sii geel badan yahay Ah.
yaa iyaduna jirto oo iyaduna aagaan labaada waa sidaa mid kale oo ka weyn oo dhikila ayaa jirta Ahe.
oo mararka la dhaaminayana raacda raacdo oo dabadeedna ama haddii dhaagku fogaya caanana lagu qaado Ah.
marka dambena lasoo biyeeyo Waa tahay.
oo dabadeed qofka haraadanee wadadaa maraya Ah.
laga waraabiyo Waa tahay.
oo aan haamaha weynahayn Waa tahay.
dhowr haraad iyo dhowr dabeedna markaa weheliya waa tahay sida ay dabadeedba u socdaan Ah.
waxaa wax lagu Waa shubtaa sidaa.
inta kale inagoo aanu leexanin Ah.
hannaankaasay ku socdaan ahe
may halka kaga soo dhowow waa tahay
dabadeed baldhiishii baad weydiisay intaana waa kordhiyey Ah.
waa tanoo dabadeedna Ah.
inan baa u timiyo de aqal ma leh Ah.
dee iyada xaqiiqada waxay na siiso gabadhii budayd ahayd gabadhii budayd ahayd oo cali urgu wuxuu yidhi aagaanta riixday qumbadayayna kala deeg ratigiiaan soo raray haddaan inay rag buu diiday raktirkiiyo dhahdhaarada la rogay bayna kala deegi aagaanta riixday qumbadayayna kala deegi aagaanta aad sheegaysa aagaanta caanaha waa lagu lahaa hadda ugu aan kuu soo wadno marka waxa la yidhi bal aan ku noqdo geedkii la oran jiray dhiishi qaybihii dhiisha maryanay maxaad oran lahayd saad u qaybin lahayd badiyaha ala qaybi waana dhigay horta subax wanaagsan aywa Een, halka kan waxaa isugu yimid rag raggii diilaha caanaha ka dhami jiray odayadii maxaan ku leeyahay hiddaha iyo dhaqankeedu maxaan kusoo maciyeystay ayaa halka jooga Waa tahay.
sida afqarshe iyo Waa maxaa- tahay.
inta la halmaato Waa tahay.
bal horta magacyadii dhiishu ay lahayd Ah.
dhammaanteed waa la wada sheegay waa haddii un haatan gabarnimo un laybidayo Ahay.
waxaan aniguna ku daraya wax yar Ahay.
In- siday ahayd kulli waa loo wada sheegay waa waxaan ku darayaa dhiisha caruurta ha
oo hooyooyinku ay sitaan ha waxaa la yidhaahdaa dhoqol waaya Qol waa gacan.
waa magac horle waa waa tahay anaa kugu raacsan Ya, Waa tahay.
dhoqol baa la waa yidhaahdaa tahay waxa weye midda habka caruurta loogu qaado ha doqol baa la yidhahdaa dhoqol baa la yidhaahdaa waa tahay
waxaa kaloo jirta dhiisha afada Ah.
gaaridaa ha ninkeeda hahi ama xilka Ah.
caanaha ugu dhigto hahi waxaa la yidhaahdaa iyadana aftir aan malayn.
aftir baa la Ah.
yidhahdaa waa waa usluub gaar ah oo waa tahay waa saha waa tahay waa balaynayay macnaha dooniyay leedahay Ah.
waa tahay marka labadaas eray Ah.
oo aad mooday inaad ka- inaan Laga meesha booday.
aad laga booday Ah.
ayaan muxuu ah idin xasuusinayaa Waa tahay.
inta kale muxuu ah magacyadu waa isla sidii Ah.
dhiil dhibta iyo dhiilsha muxuu ah dhiil qur-aanka adinku aad leedihiin waxaa inta badan anagu aan nidhaahna Ah.
dhiil dhowrto Ah.
allow nagu dhowro nagu Ah.
nabad yeel Nacam, weeye waa sidaa, Muxuu nabad iyo ahaa- caqli dhowrto.
haa, dhowrto.
Dhiil fitro.
Haa, Ah.
haa, dhiil fitroodu Dhiil waa fitro oo laakiin shan- fitrada maadaama ay mar keliya tahay sanadkii Ah.
waxaa jooga mar kasta waa dhowrtada Ah.
marka dhiil dhowrto ayaan inta badan nidhaahnaa waa taa waa marka sidaa inta dhiil dhibto iyo Ah.
qaagaan iyo Ah.
inta kaleeto Ah.
waa sidaad u sheegteen baan u naqaani waxaan ku laabanayaa cali oo aad iyo aad isaguna u yaqaano ragga caanaha ka cabi jiray ah Ah.
bal caliyow adigu maxaa ah, dhoq- eh, dhiilaha aad ku dari lahayd dhiilaha keliya ku koobno
intii dhan way isku raacsannahay waa tahay inanta hadalkay ku kordhisay Ah.
dhawaqaa yaraha noo kala bedelan waa sidaa ayadu maxaa tiri Aftir.
maya mid dhoqol annaga waxaan idhaha dhoqos dhaqos dhoqos hahi aagaanta waxaan kaloo nidhaahdaa shaaw shaw marka shaaw iyo Ah.
dhoqos ah oo dhawaqa aan ku kala bedelanaha walaashee ah ayaan ku kordhinayaa waa ka baxa hadda waxaa la yidhahdaa ergaa shawla la yidhahdo marka qofka meesha laga yihahdo ma la shawlay qofku hadduu buko meesha laga yihahdo ma la qawlay ma la shawlay aagaantay la macno Magacaysa?
tahay cashan caagaanta ay la macno tahay Yay la macno tahay.
ah shawdu ah Sawirka dhawash.
ah, garab shaw- gelisna waa nidhaha garab gelis garab gelis garab gelisna waa garab nidhaahdaa gelistaasna waxay ka timid surayadii garab gelis iyo shaaw waxaan ku celinayaa ninkalayaa maxamed eh, xasan oo isaguna dow weyn ka qaadanayay oo isagu maanta aniga dhinac iga matalaya oo reer bari aanu isla nahay balshaw iyo dhoqol anigu dhoqol horta dhoqol anigu waan eeday shood na- shool eh, shool shool shaw annagu waxaan dhahnaa haruub shaw ah haruub shaw ah ayaan dhahnaa oo shawdaas waa nuuja agaan shaw ah
anigu Ah, maxaa xasan haddaan ahay ah, caanaha sidii dhiilaha sidii loo sheegay horta u noqon maayo hay.
laakiin mid keliya un baan ku daraya dhiishii sheegnay dhiisha maxaa laga tolaa sideese loo tolaa baa meesha ku jirta ahi
dhiisha soo sheegna laakiin wax baad ku saddex- korin sad- doontaa saddex shay baa lagu tolaa laga toraa laga tolaa qabo iyo argeeg iyo cawo saddexdaasaa horta laga tolaa soo marnay Waa soo maray.
waa soo maray Waa soo maray.
laakiin waxa usuna ku waxaa daraa kaloo la sameeyaa dhiilaha dadka toshaa waa kala baxaan salka dhiish ku sal- ku fadhiisato gobor baa la yidhaahdaa haddii dhiishu gobor leedahay oo gobor weyn loo yeedho ay ku fadhiisato sal ah shardi waxaa ah hadhoobkeedina inuu leeyahay isna uu ku fadhiisto naagahu saddex bay u kala baxaan dhiilaha toshaa naagi waa naagta ugu gaarisanoo waa naagta aleesha u yeesha dhiisha quruxda badan ee aanu myuusimka ku hayn jiree booska arka aanu ka samaynay ee qardha laga keenay ee allah u naxariistay cali mataan isagoo biis usoo tegey hadiyad loo soo siiyey dabeedna aanu ka soo qaadnay ee booska arkaanu ka samaynay caleesha leh ee ninka dhara leeg daahir ii faanani ha taasi horta waa mid waa yahay waa yahay naagta naagtaa ku xigtaana ah maray ku tashaa qofta ah Waa.
ayay ku tashaa ee ku gadaftaa waa sax Wasakhda markaasay caanaha iyo bacisa.
markaasay suumanka ka dul marisaa ah ma garatay macnaha waa tahay naagina damba kama gashee Ah.
intay asalkeeda ula tagto Ah.
oo markay asalka qabsato asalka la geliyo bahasha ayaa markaa ay cushaa Ah, hay.
markay cushana caanaheeday hore kaga ah qaadata sida yalla u yeesha qaar sidayaalna waa u yeeshaa Waa tahay.
qaar aan gobar u yeelin baa jirto dhiisha meel in lagu tiiriyo maaha Ayaa fadhiista iskaba ka- dhacaysa saldig baan Hadhuudhkuna- lahayn.
hadhuudhkuna mucsayo isna uusan gobar lahayn Waa tahay.
horta dhiiluhu caynkaa Ah.
ayay u kala baxaan Waa yahay.
waxaanse xasuusnahay Ah.
hooyaday markay adhiga maasho Ah.
oo ay barwaaqada hooyadihii la sii daayey ah oo ay dhitada aqalka mustuleedkiisa dhigdhigto Ah.
si ay qoraxda ugu garoodhaan ah oo ay adhiga saa u sii eegto riyaan Ah.
waxay odhan jirtay Ah.
aftur afwaajan abayasir aqlaalan waqabaa qadarnaaqad waxara naaq naaq leh nayla daba jooga nabad la soof oo nabaadiinadaa xidhan oo nacabka indhaa Ah.
ducaday ka mid Waa tahay tahay.
reermiyuu ku ducaysto waa tahay odayga ruuxiisu subaxdii markuu tukanayo Ah.
ee dhiishiisii ama caanaha ay haanta ku luli doonto Ah.
haanta ugu gadhoor wanaagsan ah odaygu dhiil waa leeyahay doobi gaar ahna waa leeyahay cid kale ayaan wax ku dhamin waa sidaa ay doobigiisa haanta ugu gadhoor wanaagsanoo lakab lakabkii daahir sheegaya ay ugu soo shubto ah ee uu salaada arooryo tukado ah isagoo isha hooreedka ka eegaya Ah.
ayuu wuxuu odhan jiray Ah.
waaga beryey oo Ah.
maka ka beryey Ah.
oo madiine ka beryey Ah.
oo meel walba ka beryey Ah.
farxaadkiisa ilaahu nasiib aamiin fiidkii marka xooluhu soo galaan Ah.
wuxuu odhan jiray Ah.
oo ay habartu doobigiisii soo adhigto ah shaydaan allow fogow oo fiid ka raac Ah.
malayka allow inoo soo dhawo muska noo soo gab Ah.
jiniyow jawaaban oo jidabaara ka dhac Ahe.
oo jaanjaana lakaatu ahay horta ducooyinkana saasay ugu lahaayeenoo Ahe.
odaygu ilaa habartu wax soo agdhigto Ah.
ma duceeyo ahay ma fahantay macnaha Waayahay.
laakiin waa ninka habarta Wallahi.
laakiin waa ninka habarta wanaagsan qaba waa yahay habarta wanaagsanina Ah.
de sida hooyadayoo kale u ducayn jirta
anigu waxaan ku daraya horta anigu waa horta hooyada ahayd baan garab lagi meel qara oo buura dhexdooda oo aad iyo aad la aad u ah ayaan eh, goor galaba maqribka gaba dhacay markuu gaba dhacaanu aad u baqanin meesha shabeel baanu ka baqanin markaasay isugu yeereen oo waa laysu yimi waxa yidhi mid baa halka istaagtay midna xagga kale istaagtada hooyada iyo mid kaleeto weeye Waayo.
waa laysu tiyaaqay waxay tidhi shabeelkii ma taamurteen markaasay tii kaleeto waxay tidhi taamuran sayteen maxaad ku taamurteen sayteen hunguri gore iyo gusnaago hunguri goroyo iyo gusnaagood weli way igu dheexahay bal hunguri goroyo iyo gusnaagoodu maxay yihiin markaasaa waxaa yidhi waa duco ducooyinkii hore oo soomaalida hore intaan islaamka soo gelin oo waxba soo gelin lagu ducaysan jiray ha hunguri goro iyo gusnaagood in wadwar waxaan ku daray waxay ma taamurteen taamuranay maxaa taamuran maxaad ku taamurteen macnaha habartaa ay macnaysa waxay tihi ma taamurteen waa ma afxirteen ma afxirteen oo maxaad ku afxirteen waxaanu ku afxiray waxaan la helayn muxuu yahay hunguri goroyo lama helayo gusnaagoodna lama helayo int- waxaan la helayn baan ku taamur ahay bay tihi ah xikmadii haddaa loo dhacay marka aan dib ugu soo noqdo waa eray eraya kale oo la wadaagsada kuwaas waa ducadaasaa xigusay waa
Eh, waxaa jirta wax la yidhaahdo doobi waa yahay waa kanoo haruub ma leh waa yahay waxaa jira godob waa oo yahay gacan qabsiga oo ariga lagu maalo waa yahay godob godob annagu kaa dama naqaano wad annagu godob baanu dhahnaa wad gacan qabsi weeye riyo xoolaha lagu maalaa keliya xoolo ma lihidina wad Ah, War, war, magaca riyaha la lagu maalaa.
maalaa riyaha goobiga geelaa iskale riyuhuna godob Waa weeye yahay.
loo kala soocan yihin naga waa yahay marka labadaa erey Ah.
bal eh, gorof ma- gorof waa- waa waa hadduu dudugo waa sidaa hadii la qoro kaa haddii la xoro wey oo cayiba aykan lagu waa maalo loo wey.
yaqaanaa waxa waaye godob oo ariga lagu maalaa oo doobiga u eg oo ka dhuuban waa yahay waa yahay doobi oo ah ama ama ama oo- oo waxa waxa waaye geela lagu maalo waa yahay labadaasay noogu kala qajiyen ah bal ila qaadqaado oo daahir afqarshaa isaga reer magaalo iyo reer baadiye iyo xeebahaasi meelaha tegtegi jiray meelaha meelaha joogi jiray Ah.
daahir oo labadaa erey kala qaad Waa yahay.
waayo waa godob oo riyaha ah waa doobi oo geel ah oo midna harub male waa yahay labadaba ilaahay baan dhabaray Eh,
gedef ah waa in maal waa godob godob godof ah waa in maal Waa.
laakiin magac kale oo aan u naqaan yaa jira ayaa jira waa yahay
doobi waxaa la yidhaahdaa ka lagu maalo geel
maya inayar
magacyo kala soo baxaya waxaa lagu maaraa hadhubgaal xadhubgaal iyo bidhaya waxa ku xigay way ku geeli ma- ha maalintii waa oo xigay dabada isaga oo maaragtay gobor yarna dabada uu uga xidhan yahay oo dabadeedna geelu maalintii ku maca ha bidhe iyo xadhubgaal Yaa lagu kala baa la maraa.
yidhaahdaa Wasla.
bidhe iyo bidhe iyo hadhubgaal iyo xadhubgaal waa tahay Een, doobina ha riyaha lagu maca waa tahay idahana waa lagu maca waa tahay waa hadhuuba hooyo isaga leedahay ha inay ariga ku listo ha oo uma kala soconaa idaha iyo riyaha hadhub aniga la yihahdaa hadhuu ari baa la yidhaahdaa ha waxa weeye dhiilna male waayo waa habar laawe waa habarlaawe gaarta caruurtay waxaana caanaha loogu shubaa waa tahay marka uu xulo yahay ee la diyaargarayna marka caanihii uu sheegayay maxamed xasan oo kale ee garoorka ah ee ka hadhay dhintadii Ha.
ee aan in yaroo dhaneenana lagu ogeyn Aye.
ay odaga siiso Ha.
uu yiri dabadeedna ma ma ma xusuusataa ma tiraada hoosta ma ka tiraahdaa Ha.
hooyadaya Ha. hooyadaya ha ha
ilmaha yar marka Allah ku qaadi
ha waa uuna yar qarsanayaayo Aye.
hooyadaya waa ma tahay kursiga taabuy waa tahay sidii odagii reer magaalo ahay ay dhaqaalayn jirtay naagta fiicani Ah.
wala naag fiican laga wa- laga samri waa waa tahay ee marka uu salaada duhur u diyaar garoobayo ha
saddexda wasladoodee maqlaysan awaagii hilibku jiray Waaya.
saddexda was- wasladooda maqlaysan Ah.
ay siin jirtay markuu weysaysanayo Waa tahay.
markuu saddexdaa jam ka siiyo Ah.
ayuu dabadeedna u weysaystaa ugu dambeyn isagoo iska shaambinaya tegi jiray Ah.
masaajidka Ah.
markaasuu iyada uga duxan jiray Ah.
geer ahasho dabadeedna way ka dhimatay waa yahay mid kale uu guursadoo markaas dabe halkeedana iska walaaqanaysa iyadu waxeedii waa tahay dee qadadana waxa la aan duhurka dabadiisa weeye waa tahay kolkaasuu yidhi alla yow sheega ha alla yow sheega maxay waxay tihi hooyo ha wuxuu leeyahay alla yow sheega ha naaluma naxariisadii baa mala wax bartaye Ha.
garan mayno waxaan u leeyahay alla yow sheege ha bal waxaad yeelaysaa ha marka uu weysaysanayo waxa kelmadan leeyahay Ha.
bal saddex wasladood uga bixi waa tahay oo wax sii sii ha markaasi dabadeedna intii waa tii hore halkay ka wada jirtay Ha.
yay siiso markaasuu istareexay Ha.
kolkuu ku dhuftay buu talo uu yahu sheegay ha Talo loo sheegay ha talo talo loo sheegay waa yahay ha naag fiican Ha.
kee ka dhimatayna u baabe Ha.
kee alla siiyeyna Ha.
hoostaasuu bukanayaa hooyadaya waa hooyadaya waa tahay Mm.
dabadeed si xarumadii aad sheegtay Ha.
anigu intaasaan ka gaadhay Ha.
kuwa kale ee waaweyn aynu soo marray Ha.
anigu u tegi maayo ha wakaa
horta haruubgaalo horta haruubgaalo annaga waa noo haruubgaal iyo doobi waa kaayasoo mid waa tahay annaga haruubgaal iyo doobi Ah.
ninkii aniga yidhi dad iska socdaan Ah.
haruubgaal iyo doobi Ah.
waa kaayasoo si waa waa dambeeya kuu soo wadaa waa kuu soo Ah.
wadaa waxaa jira geeda ka la yidhaahdo godob ha annaga wuxuu noo Ah.
yahay marbaba haddii ari lagu maado Ah.
ariba lagu liso ha ama ari haruub waa lagu liso ha ama haan haruubkii laga qaadaa lagu liso ha ama godobkaasaa lagu liso waa yahay laakiin doobi annaga Ah.
agtayada hadday ka lagaa maqlo Ah.
waa lasoo gooday
waa tahay intaasaa nin kugu daroonay horta magaca hadhuub la yidhaahdaa waa fara badan yahay soomaaliduna magacyo badan ayay u taqaanaa hadhuubgaal markaynu nidhaahno dad baa wuxuu yaqaanaa haameel
ameen ha haameel waa kow Ha. waa kow qaar waxay yidhaahdaan gorofka ii keen sow laba maaha qola waxay tidhaahdaa ee, meesha tan laga yidhaahdo ee, magacasha qola waxay tidhaahdaa inagu horta waxay xaggaas waxay yidhahdaan nugaashaas intuu la halmaashaa doobigaal iyagu waxay yidhahdaan doobigaal waa gooni oo waa la odhanaya laakiin hadhoobgaal haruubgaal iyuu ku magac dheeri wixii galbeedkan kor ka hoodo cashan maganaysa wardheer iyo waxaa la simanina waxay yidhaahdaan ee, gorof bay yidhaahdaan gorof bay yidhaahdaan haameel koonfurta tan iyo aaltadaasba haameel baa looga yaqaanaa waa hadhuubgaalka waa kow waxaa kale oo markaas jira hadhuubka kan gorofka aad leedihiin annaga waxaanu dhahnaa bidhe bidhe ha bidhaan so bidho ma nidhahno markaasaa misna la yidhahdaa hadhuub xigeen
xigeen ha oo inanku markuu geela soo hooyo hadhuubkaas yaree dabada hadhuu kaga xidhan yahay iyuu hasha finaaqda ah ku maala hadduu geelu badinaayo uu dhaloogu ama deyrna joogana wuu ku xigtaa marka ninkii heesayna ee reerka usoo cayaar guday ee ma garanaysaa gabadha raba inuu is ogeysiiyo wuxuu yidhi sida fidhin fidhlaha geel Geel.
oo kii jiray finaaqsaday Finaaqsaday.
fiidada ma lagu baray fiidada ma lagu daro haa Mm.
gabadhii buu la hadlayaa Mm.
marka halkaa wuxuu ka dan leeyahay marka geela la xereeyo inta loo cawaysimaayo inanka yar ee geela ilaalinayay intuu bidhahaa yar qaato yuu geelii gurinka ahaa ama dayrinka ahaa ee dhaqayoobay ee xoogaa yar kusii dambeeyo yuu intuu xoogaa ka maalo yuu jeegeeyaa jeegayntaas uu jeegaynayaa digtaa uu ka siinayo xoogaaga yar uu fiiqsanayo yuu candhuufo iyo neef isku leqa markaasuu dibiraha soo garan maysid hadhuubka hadhuubgaal lagu maala waxaa lagu maalaa sida qaalibka ah inkastoo lagu maali karo hadhuubgaalkan lagu maali karo bidhahaa lagu maalaa annaga saasuu noo yahay wixii ka waaweynay waa hadhuubka hadhuub suureedka la yihahdo qarrubka ah qarrabka ah qarrabkaas waxaa weeye qarrabkaas weyn ee saddexdaan riga leh ee dusha kaga meersan ee marada leh sugan mayst ee saasaa soomaalidu caasha haruubada waxaa kaloo jira hadhuub isaguna isna habarlaawo aho ariga lagu maalo marka doobigaa lagu maalo ariga waxaa la yidhahdaa ee, hadhuub ari baa la yidhahdaa haddii hadhuub arigaa la waayo dhiisha fitrada ayaa laga furaa yaa laga furaa markaasaa lagu dhisaa markaasaa marna lagu dhisaa marna lagu- lagu lagu daboolaa maxaa lagu daboolaa haa barbax gedefs horta anigu ma- waa ii maanta waa magac ii kordhay
godo gedef godo godo godof Ah, godof godof.
waa godof Godof.
ah marka caashan waxaa weeye magacii kordhay wey bal Godof haadana waa magaciisa. waxaan ku wareejinayaa ninka kale oo isaguna eh, maxamed xasan oo baladu maxaa la rabaa cali baa isna hadda dhawaanayay oo kusoo wadnaa Een, anigu har- hadhuubta sidaa uu u sheegay fidibraale ayay aniga ilayii waxaan joognaa waxaa jirtaa adhiga kumaalidiisa haa dhiisha fidrada la yidhaahdo ama dhitada loo liso haa
reerba reerku ka adhi badanya horta laba saddex dhiilood buu leeyahay waayahay ama afarba waa sidaa
marka ay doogii tahay oo caanuhu badan yihiinna Mm.
say dhaqso ugu gadhoodhaan haa adhiga muskiisaa meela looga sameeyaa oo la geliyaa Waayahay.
si qoraxdaasi u gadhoodhiso waayahay hadday habartu hadhuub gooniya u samaysatana haa hadhuub adhi baa la yidhaahdo wuu iska macruuf waayahay wuxuuna inta badan u eg yahay haa haanta fidrada ba- een, Dhiisha dhiisha fidrada.
fidrada hadhuubkeeda haa ayuu u eg yahay waa dhuuban yahay waayahay waxaa kaloo jira hadhuub kaloo doobi la yidhaahdo Waa tahay.
oo odaygu iska leeyahay Waayahay.
odaygu dhiishiisa Mm, habartu way ka xishootaa inay hadhuubkeeda ugu shubto Waayahay.
dhiishoo dhanna uma dhiibto waayahay hadhuub dabool leh haa oo mare lagu gedfay Ah.
oo si gaara loo xulay Ah.
oo gaaraba odaygu iska leeyahay Waayahay.
waa hadhuubka hambada gadhoorkaayo ay ugu shubto Waayahay.
hadhuubkaa doobi oday baa liya odaygaa iska leh waayahay oo carruurtu ma taabato waayahay ma garatay macnaha waayahay waayahay hadhuubkan qarrogaahina Ah.
waa hadhuubka martida lagu soo Waa kaa.
oo isagu iska macruuf waa kaa
hadhuubka hadhuubgaalka la yidhaahdo haa sida fiqi buraal sheegay laba u kala baxaa Haa, hey.
mid gobortaa xadhig lagaga xidhaa haa hey hadhuubgaalka reefalka noqday ee habeetu ka badatayna Ah.
suunguuba leeyahay waa kaa si oo duuleysa si duuleeyahayoo Ah.
afkiisu kor buu joodaa markaad fulanayso baalka waa sidaa afkiisu kor buu gudinta iyo jeedaa isaga keerna hoos buu jeedaa waayahay kan bidhaha uu ku sheegayana Ah.
hoos buu jeedaa marka wiilku sheegaynayo Ah.
oo isleeyahay aad geeda xidigtaa loo ridayaa ee aad sugtid Ah.
waa hadhuubka uu Ku sheegaynta riday.
ku maalo waa tahay labadaa hadhuub horta caynkaa kala weeyo geela haa hey mid wuxuu u eg yahay haa kuwaa ariga lagu maalo wax kama duwana Ahe.
goborna waa leeyahay Waa tahay.
laakiin keeri waa murduxoo goborba mare Ahe.
suun buu leeyahay lagu sameeyey Waa sidaa.
oo suunkaasaa xadhiga loo suray.
Nacam.
anigu hadhubada intaan ka haya waa inta waa kaa cali baa ku wareejinaya isaguna wuxuu yahay aad iyo aad isaguna dhinacaan
Een, horta soomaali dhaqankeeda kalama foga waa sidaa dhawaqii haa hey ayaa yaraha kala duwan waa tahay geedkan qoobka uu ku fariisto oo gorof muxuu ku sheegay haa gomor haa anigu waxaan u aqaanaa qoob iyo jaraf haa waa jarabti waa sa- waxaa weeye saldhiggii kii ahaa weeye haa Haa.
qoobka uu ku fariisto Haa.
qoobka fardaad u eg Haa.
qoobka uu ku fariisto Haa.
oo go- goobarta uu leeyahay haa gobarta haa haa haa waa gartay waa gartay Haa.
waxaan u aqaanaa qoob iyo iyo jaraf gaarta kow haa een, kan geela lagu maalo haa dhawaq waa isku dhow dhow yahay haa horta toobte waan idhaahdaan waa tahay
toobte doobi baad idinku tidhaahdeen haa labadu waa nidhahdaan dhakal dhakal dhakal waan idhaahdaa waa jirabti toobte waan idhaahdaa waa tahay Eh, kan weyn oo gorof waan idhaahdaa waa tahay maxay ku kala duwan yihiin aa gorofka waa mid weyn oo meeluu yaallaa waayahay waa ka dhulkii toobtaha inta lagu lisaa oo lagu guraa waa kaa waa ka dhulkii dhakalka iyo buragana Ah.
wiilka yaraa ku xay- ku xigta geela haa hay wixii kalama foga dhawaqiibaa kala duwan waa uun.
sidaa waa caynkaa intaasaan ku dari lahay waa qorigiisa duwan mar iyo mar soo lagu dhaweynaya horta bal marka u horeeya jarabka geela kan la yidhaha jarabka ah jirici allow janna geey jaraf jarabkaa ku jiidi jiray inaan xusuustaba bal marka bal- bal jarabka bal mar yare jiico allow janna geey jarabkaa ku jiidi jiray bal jarabka kan iyo waxa ka dhiga garuus sheegaya
horta een, mar hadday timaada geel iyo haruubyada lagu maalo ama dhakal ama wax kasta ha la yidhahdaa haruugaal haa waxaan u malaynahayaa badartanka isu inuusan dumarku wax badan ka gelinin waa ta maxaa yeele inay sameeyaan maahan isticmaalkiisa inta badan rag baa sita waa sidaa Koo. laakiin annaguna waa samaynaa waa ta waa hurbe marka een, een, gobolkan mudug haa hay baan ugu- iyo inta la halmaashay haa waxaan u malaynahayaa een, haruubka haba hooyadu ariga ku listo waa sidaa waxaa la yidha anu sideeda horta haruub ari iyo haruub muxuu ah midna Haruugaal.
lama yidhaahdo Ah.
haruugaal midna lama yidhaahdo Ah.
un habartaa had- waxay iska leedahay haruub haruubyada ka mid ah haa diiraha waaweyn haruub weyn Ah.
waa inuu ahaadaa Waa sida- oo af ballaaran Ah, hey.
sidee haddiiba caanaha haa hay u xooliyaa waxaan ku u xooriyaan ama ay ari badan Ha, ugu listo, ee dhowr ugu neef qaado, ugu qaado.
isku mar ay ugu listo ugu qaado waa ta marka een, dhiisha ama muxuu ahaa ee, dhowrtada ama Ah.
midda muxuu ahaa dhe- adigu dhiil weyn Ah, hey.
haruubkeeda ayay iyay ku listaa ayay badiba hubsataa oo ku listaa waa ta
tii iyadu mid u samaysataan haa waa goonideeda waa goonideeda waa ta Een, waxa magacyadooda meeshan muxuu ahaa maantay een, isdhaafayaan waxa weeye haa haruubada haa ama haruubgaalada Ah.
geela lagu liso waa ta ha boqolaba Ah.
gobolkay joogto Iyaga- magac bay uga waa taqaanaa sidaa nacam wala dhakal bay qora dhahdaa dhakal bay Qora tidhaahdaa haruubgaal.
qor- haruubgaal Ameel.
ameel Anu- laba gorof iyay dhahdaa gorof gorofka waxaan u naqaanaa la isku raacsan inuu yahay midka weyn haa
oo martida lagu soo gaarta gorofkaas oo Gorof- marshada lagu soo haa.
annana qarrag baa laga ama yaqaanaa qarrag waxaa tidhi waa oo caanaha inta lagu beeriyo lagu biiriyo lagu lagu biiriyo.
qaado Haa.
wadu waa un dhiil afka kore laga gooyey Waa.
waa geed weyn oo waa sidaa wax magaca inta badan aan ka maqlo Ah.
oo looga yaqaano mudug Ah.
waxaa weeye toogbe haa haa waa doobte taa toobte iyo maa toobte iyo toobte ha Toobte.
toobte iyo Toobte.
toobte ama birow ama Doobiga waa toobte doobte ayay ha yidhahdaan.
toobte Goobtaanana waa ha niraan.
toobte ayaa la yidhaha.
Labada toolinka iyo xool.
ha Toobte mar baa la ha, akrinaa.
ha, toobte Mm, waa la- iyo birow iyo harugaal haa haa yaa hay.
saddexdaa Saddexdaa waa dhakal.
iyo dhakal dhakal waxaa laga yidhahdaa inta sawdka Ah, ah hey.
inta badan dhakal haa hadda- weliba casha waxaa loo arkaa ku raacaye Ah, dhakalka markay yidhahdaan weliba waxay soo haruurka qoriga ah ah, Badiba.
waa dhakal.
iyo cadda laga qoro
Ah, dhakalka biyaha saxa ma- webiyaasha oo dhan Ah, hey.
iyo waxaa lagu wada dhakalka waa lagu wada waa sidaa doobiga haa hay na- waxaan u malayn isagu inuu haruub haa waa sidaa isagana geelo doobo habarlaawe habarlaawo Ah, waa hey.
haruub aan dhiil aan lahayn dhihin lahayn wey haa waa laakiin keliya.
hal ma isweydiiseen Eh, geela keligiinaan lagu lisana looda kan lagu lisa maxaa la yidhaahdaa waa la waa mid doobi waa doobo la doobo la Doobi la-aan. taas way tahay intaa waa laga baxayaa waa kuu soo wareejay bal soo wad waxaan u wareegi doonaa waqtiguna waa nagu yaryahay dee ku qayli iyaga waynaan u dhibin dee anaa kuu sheegay horta waxa weeye anigu intaa ay sheegeen odayaashu waxba ku kordhin maadiin mid baan se idiin sheegaya meeshan aad isku qabateena weelka loo tole aad ku lagu fadhiisiyo weelka salka dhulka loogu dhigo horta sariir baa la yidhahdaa Sa- sariir
haruurka sariirtiisa dhiil hadday tahay Dhiisha sariirta.
iyo hanuun hadday tahay iyo dhakal hadday tahay weelba haddii la tolo wuxuu ku fadhiisto horta sariir baa la yidhaha af soomaaliga waa kaa haa horta anigu intaasaan idinku kordhiyey kan kalena waxaan idinku kordhiyey reer dadka iyagan reer waqooyiga xaggani waxaa jira midaanu jaar nidhaahno waa sida oo aan ka weyn ahayn aahay ilan midnaba wuxuu yaqaan waa inuu keenaayo aa oo aan ka weyn ahayn qaruga iyo harugaalka weyn midna ahayn aahay oo dhakalkaa ka dhigan oo qaba ah isna oo dhakalka la eg waa sidaas jaar baa la yidhaahdaa waa sidaas jaar candho intuu caana ka igda ceelsa kama shuba buuti aahay Haruugaalka ayaa.
harugaalka yar jaar baa la yidhahdaa wax allaale wax weel ku fadhiistana sariir baa la yidhaha anigu labadaa eray baan isku kordhiyey intii kale waa dhammaystay fikiraan horta idinku daraya meeshan uu maxamed xasan shaale maxamed xasan uu lahaa ee gobor gobor horta anigu waxaan u aqaanaa meesha daloosha
gabar baa baxay
niisha fur soo ma laha sow sow agaanku fur ma laha sow haantu eh, ma garanaysaa horta halkan waxaan meesha laga soo bilaabo unugaas Ah, ee, yaan gobor.
waxaan u aqaanaa niisha gobarteeda Ee, qoriga lagu hanuunka gareeso.
gobartiisa ha Salka.
taasna hoobsana Salka qoriga lagu ha gareeso.
taas aashaad ma garanaysaa wixii la turo ee salka loo dhigana sariirtaasana u aqaanaa هاي وضوء احمد
horta wuxuu way isu wada dhowdhow yihiin magacyadana way isu dhow yihiin annagu waxaan meesha tahay hal eray baa ka baxsanaa oo wuxuu ahaa godof godofkana waxaan moodayaa inuu reer barigu godof meeshay ka leeyihiin uu ahaa gorofka ay u dal leeyihiin ma garanayo way isu dhow dhow yihiin gorof iyo godof laakiin waxa la yidhaha gedef wax godan oo dhan baa gedefsan hebel waa gedefsan yahay waxaa suurto soomaaliga asliya biyuurba inay kasii tahayba wixii godan oo saa u godan baa wax gedefsan yahay Ah, waa gedefsan yihiin waa wax godan inay tahay dhinacaan uga baxno marka waxaan u laabanayaa gurigii haanihii waa ka baxay waxaan u laabanayaa weelkii wax lagu cunayay oo kariska cunnada ah baan u noqonaya weelkii kariska ayaan qabanaya wixii wax lagu shibayay oo caa- caanaha lagu shibayay waa ka baxaya waxaan ka bilaabayaa digsi waxaan ka bilaab waxaan ku xijinayaa jalamad waxaan ku xijinayaa ibriiq waxaan ku xijinayaa kirli waxaan ku xijinayaa kuus waxaan ku xijinayaa kuus kuus ashuun kuus kuus kuusad ama kuus Ah, ama kuusad laakiin kuusna baa kuusadna waa la yidhaahdaa. maya annagaa naqaana reer magaala wey Eh, kuusad ama kuus Ah, intaas ayaanu ka hadli doonaa aan ho- aan sii wadaa aan wada ee bal digsiyow imusuu kala baxaa digsi muxuu yahay digsiga qayb u kala baxo magacyada u kala leeyahay bal digsiga hala kala wado waxaan ku horraysiinaya marka u horreeya maryam maryaray bal digsiga noo kala wado
anigu digsi waxaan ka horraysiin lahaa dheri waa sidaa maya waa kusoo wadaa dhariga soco waa tahay digsiga iiwa digsiga wuxuu u kala baxaa dhowr nooc digsiga weyn oo muraadka ama maxaa xuska ama allabariga ama Labada neef lagu aroosyada, rido.
laba neef ama saddex neef lagu rido هاي waa ugu weyn واضح waana digsiga xuska iyo Waa sida xuska weyn, muraadka gooni weyn, muraad.
wax weyn marka la qabo Ah.
ay jiraan Ah, hey.
maahan mar kaleeto واضح laguma samaysto واضح Een, waxaa ku xiga digsi yar Ah.
ama ama kaa ka yar ميل دحاض meel ها dhexaad oo وغير كفر ama reer ku filan ama muxuu ahaa neef qaada ama ama inkastoo aanan magac gooniya Ah, sida hey.
runtaa uunan uga aqoonin Ah.
isagan un digsi baa digsigaa digsigaa ka yar واصلة weeyaan واضح Een, ah, labaatan toban اه ee qursi oo bariida ha kariyo Waa.
ama maarata neef yar ha kariyo Waa.
ama intaasoo kale mise gaaq lagu kariye Waa.
isaguna waa digsi asaga واضح waxaa yara digsiyada digsi yar baa jira isaguna kaa ka sii yar اه oo subaga lagu shiisho اه oo hilbaha lagu shiisho Ah.
oo muxuu ahaa qaasan markii muxuu ahaa een, caa- roob ay tahay oo caanaha ee, Ah, hey.
muxuu ay jiro mataqaanaa een, caanaha lagu soo barwaaqo tahay اه waxaa jira digsi gooni ah oo سكر دبول له dabool leh اه هي oo lagu dhigo caanaha waxaa lagu waxaa lagu shiilaa subag ها سوى قالوا وش subagaa لا lagu shiilaa نعم ها هي anigu hadda marka magac gooniya uma aan aqaanin Waa.
balse kulligood noo wada digsi واضح ama ee, waxaa jira oo kale marka anu digsi digsi inkastuu yahay waa un digsi Waa magacyo sidaa.
kale kale leeyahay ma aan واصلة aqaanin واصلة
Een, halkan waxaan ku leeyahay digsi mise wax kale Eh, waxaan ku dugsiga intaas halkaas kusoo joogi doontaa waxaan anigu kugu dari lahaa aan sii balballaariyo anigu bal xoogaa anaa reer maga meelaha joogjoog jiray barigaas iyo meelaha rag gadan jiray ah digsi waxaynu u kala saaraynaa saddex baynu u kala saaraynaa horta bal noocyadiisaynu u kala saari wax digsi macdana waynu nidhi digsi nacaasa waynu nidhi dhari waynu nidhi horta intaas bal marka hore aan u kala qaadno inta wax lagu karsadaa wuxuu digsiga magaca digsi hitaa wuxuu noqonaa dhari hadduu noqdo dhoobuu noqon digsi hadduu noqdona wuxuu noqon naxaas ama macdan ayuu noqdo digsi macdan u noqon waxaa kaleeto jira digsigu inuu intuu qaado rodol qaado ama kursi qaado ayaa loogu tiriyaa rubi qaad waa la yidhaahdaa rubilaabo qaad waa la yidhaahdaa halyabar qaad waa la yidhaahdaa laba qaad waa la yidhaahdaa saddex qaad waa la yidhaahdaa shan qaad waa la yidhaahdaa horta noocyadiisu saasay u kala saarsaaraan oo noocyada ah ayaa loo kala saaraa waxaa kaleeto oo dugsiga loo kala saaraa sida u eg yahay suuradda u eg waa yahay sida.
waryaa ballaan waa dugsigu hadduu wadaadkiisu ballaaraya waa dugsigaa ballaan ahaa oo laba qaad ahaa noo keen baa la leeyahay midna waxaa la yidhahda digsi af murbo murbo waxa waa dugsiga afka iyo waran leh intuu keliya weynaaday su-aala dugsiyada naxaas ayaa saa u samaysana kuwa xalwadiya lagu sameeyo ayaa loo sameeyo markaa af murba ah weli murbaha waxaan moodayaa anigu murbaha kale ama ilan aanan baa weliba garanayba bal murbu rixiis wuxuu baahayay raggii inagiina iga daweyn waxay yihiin af murbaa buu leeyahay afkiisa waa yaryahay sida sida dhariga oo kaleeto wey dhariga ruuxiisu saasuu kala noqonayaa wuxuu noqonayaa dhari baraawuu noqonayaa dhari banaa dhari adigu dhariguna magacyadaas ayuu la yeelan doonaa marka horta intaas ayaan anigu usii kala saarsaari lahaa waa inii bilaabay maahine ma aanan dhammayn anigu waan maryam baan ku celinayaa oo waxaan rabaa inaan xoogaa xasuusiyo Ah, maya waxa weeye magacyada horta marka la digsiyo waxa weeye kuwaan een, Waa waxa magac weyn.
lagu- waa wada magac Waa magac wada- weyn.
waa wada- magac Waa magac wada weyn, weeye, ah.
waxaa weeye, ugu weeye.
Ah.
laakiin in- muxuu- dheriga iyo Ah.
muxuu- markaas waxay ka samaysan yihiin macdan iyo Iyo- iyo maxaas dhoobo.
iyo dhoobaha u kala baxeen Way kala baxeen.
laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan muxuu kala kala saarno dheriga Ah.
maxaasta ah haa digsi ayaa la yidhaahdaa Ah.
kowdhe Ah.
laakiin digsi anagu ma naqaan waxaanu yidhahdaa dheri maxaasi haa Eh, waxa waaye maryam ayaan marka laba dherig baa laba u kala Aan ku- baxay dherig waa dhoobo Haa.
oo ama nooc kasta ha ahaadee Haa.
marka dhoobada laga sameeya Haa, hay.
la- midka maxaasta Haa.
oo sida dheriga ee, U samaysan.
u samaysan Haa.
waxaa la dheri maxaasa digsigana waa digsi dherina waa dheri haa hay horta dhoobo iyo maxaas ku raba hasul ahaadee horta ma marka u horreeyo digsigan qaadan digsigii iyo dharigu macna ahaan way isku macna guud ahaan Kuma laakiin- laakiin xoogaa waxaad samayskooda moodaa kale.
markii dharig la yidhaahdo inuu noqonayo inuu noqonayo keliya ka laga sameeyey dhoobada waa niba siduu yaqaan inuu noqonayo Waa sida.
annagu digsiga waxaan u naqaanaa waa macdan ama waa noo naxaas waa sidaa dharina wuxuu noo yahay wixii dhooba noqo Ah.
saasuu noo yahaye bal daahir afqar show maxaad ka gashana waxaan ka gashanayaa Waa la- qaybihiisa iyo noocyadiisa waa laydin yaqaan Aye,
dherigu wuxuu kala kacaa laba aye,
dheri weyn aye,
iyo mid la yaba dheel dheer.
oo ninka raga wax ay ugu samayso gabadha ragii oo markay wax ku kariso haddana daboolkiisa ay u jiito waa dheer oo maraqiisa aana daba iska qaban karin hilibka lagu karayo Aye.
oo ana xusuusinina kaas waa wixii aanu weyneeyey Aye.
ba bilaash baa nagu soo qaad qaadaysaa Aye, dheriga weyna waa dheriga daneef dhan kariya aye.
oo ninka huguriga weyna waxay dheriga waa kadaro markaasuu docda kaga dhiftay Mm.
gabadheedii baana wax ku karinaysa waa loo yeedho ninka huguriga weynaa weeye dhariyana waad kadare soo doono aadarkaygii weynaa weeye annagu maanta na cadileeye iyo mar dambe na kharibine dherigu labadaas ub uu kala kaada waa dheri weyn iyo dheel oo wixii dhooba ka samaysa waa wixii dhooba ka samaysana iyaga halkooda inaga dhig waa wixii lagu karin jiray dabadeed haruurkii macaanaa iyo hilibkii macaanaa iyo bariiskii macaanaa ee aan dabadeed waxan baase wax ku da-aya aanay inaga da waxaasoo waxaanu la baabaanay Aye.
ee tibayda dabada ay soomaali la wada qaadaye Aye.
dhoobadeenna inaan wahelina waxayna hele lama garanayo Aye.
ee waa dhaqan guuri aye wad alaabta horta iyada hay xusuusin ay xusuusanaya.
halkeedaa u dah aye distidii baa yidhi Aye.
distidii waa laba aye
distina waa macdan aye distina waa Naxaas.
naxaas digsiga naxaasta aana inaga reeb Ay, isaguna waa ma- yaryahay.
maya aan xusuusin weeye way wa casiisadii baad xusuusanaysa waa dherigii afka yaraa Aye.
ee ducaha weynaa ee afur baxa ha magaalada waxoogaa yar buu ka yaallaa Aye.
toban kun oo shilin buu maanta joogaa aye guriga igu soo ilaa waa lacag isagu ma isu waxa weeye maalin iyo de maalin waa maartaa maar lacaga waa taa uu ka samaysan yahay sayid maxamed oo kale Ah.
ya Ma doona.
waxay ka qoraan, waa aqaanaa laa ilaaha ila allah Waa naqaan.
wad Ah, qof waliba waa yaqaanaa Ah, waa lala yahay dabeed naxaasi baa dunidii laga mariyey waa sidaa oo dabeed qaaliga saasaa ugu Aye.
wacan waxaa imika yar doonta nimanka dabeed samaynaya een xalwadda waa sidaa dabadeed toban kun oo shilin bay kuwa duugga ah kala siistaan Waa.
halkaasuuba taagan yahay waa kaa mid yarna heliba mayna iyagana inaga laawa ha waa tahay kaa da-aya ah
ee Disiga.
macdinka- disida ah Ah.
ee aanu ku baaba'nay ah ka aanu soo noqonno Mm.
kaasu dhisi yar iyo dhisidaa weyn ee gabadhu sheegaysada dhowrka neef qaadaya Ah.
ayay u kala qaybsan yihiin Ah.
magacyo ma kala le waxaa lagu qiyaasaa Intuu midba inta uu kariyo Ah.
Ah, intaasoo manaal qaad Ah.
intaasoo manaal qaad Intaasoo kursi qaad.
intaasoo kursi kursi Intaas rodobo qaad qaad.
intaasoo rubin haawe qaad Ah.
afkiina iminkaasoo kursi qaad ah haddii xaggeennii loo kaco iska daaba Ah.
mid baad ku daraysaan marka Ah.
aad wada ilowsantihiin distiga yar leeyda disti suuga ma ilowdana gemika ah isagoo cashaa sidii ها وايه وانا وقعت ee hooyada waa Warkiiba waa- waa rubiqaa isaga suugadan baa lagu sameeya ها واقعت ee hooyadu waxoogaaga yar ku shalalax siinayso Ah.
dabadeed إيه.
disido wuxuu u kala qaybsamaa inta uu qaada yaa lagu magacaabaa Warkaa.
markaa dabeedna halkiisa Ah.
madaxa la baxay hahay waa tahay maxaad kaloo i weydiin هل أنا بين اسمه قبل وأنا دكسي أنا ذيك ليدي أنا وأنا أنا ولا أنا مريم دكسي ها ها أيان ذيك ولا دكسي بعد ليدي degsigaanada qurxan labadaana kuu sheegi Nana kaas daahir baa pronunciationkiisu didsi yahay waa digsi digsi waa la isku raacsan yahay taa waxbaa lagu darta intaan hubinayo waa intaas aan u laaban maxaa xagga aan usoo laaban waxaa ku xiga digsiga oo wax lagu samaysto balgeedka kan la yiraahdo Lagu sameeyo, ma sameeyo.
wax kariska ah wax ka- wax lagu kariyaa ama wax lagu duba ah bal maxmaas waan gar birdaawo waan gar Eh, waxaan kaleeto oo la yiraahdo eh, eh, muufo waan gartay bal inta tanna usoo noqda oo iyadana maryanay saddexdaas eray oo isu dhow dhow bal maxmaas kan garta wax lagu xamiso oo bunka lagu xamiso oo kan wax lagu xamiso oo caynkaas ah. birdaawana waan garanay oo iyadana bita daawada kan maxmaaska waxbaa lagu dubaa bunka waxa lagu dugo maxaa bunka ku dubtaa ah ah oo habarta baadiyaa joogta maaliyii horta joogta ruuxeeda way haysataa maxay bunka ku dubataa marka baadiyaha loo galbiye ah marka bal maxmaaskaas ku noqo oo birdaawada ay ku dubaysa geedka la yidhahdo iyaduna canjeerada iyo alaabta ay ku dubaysana iyo- iyo- iyo- iyo burka ku dubaysana halkaa ka ku noqo ee bal kuwaas inoo kala duwo.
horta biraha ama birtaawo iyo birtaawo
ama birdaawo birdaawo Ah, daawey dhahana Waxaa daawo eh, ama se maxaa la yidhaahdaa bir canjeero Bir canjeero.
Birta canjeerada lagu dubo ama midan lagu dubo muxuu ahaa eh, burka iyo sanuunada wax lagu wax lagu shiilo Ah.
horta waxaas birahaas oo dhan waxaa la yidhahdaa bir bir- Daawo, bir daawo.
daawe Ah.
bir Daawo.
daawe Daawo, daawo waa kan daawe maraya.
haa.
Daawo.
marka Waa la maraya.
horta anigu waxaaban isweydiisle magacu inuu soomaali yahay hahay Hee, anagu biraha Ah.
waxba kuma aanan duban jirin waagii hore Ah, hey.
waa biro noo yimid waa sidaa marka magaca ay wataan ah inuu s- horta soomaali yahay Ah.
loola hortaa loo xabto Ah, hey.
Marka abshaaka wuxuu iiga jiraa Ah.
inuu daawadu way soomaali tahay bir Ah.
daawo Ah, hey.
wey birtii garanu hey.
laakiin daawadku inuu soomaali yahay Ah.
oo muxuu ahaa eh, anagu waxaan arkay birtan canjeerada lagu du- lagu dubto ama la- xooxda haba qolada qoloba waxay tiraa hahay cansheerada canjeerada lagu dubto Ah.
ayaa Ama burka.
horta- ama- ama burka sabaayada Ah.
ama wax kasta wax kasta lagu dube hahay birtaaba horta ugu eh, isticmaal badan Ah.
birtaa iyo canjeeradun way wada socdeen ah waxay noogu yimaadeen baan jeclah Ah.
dhanka kan muxuu ahaa Dibadda, qoladan annaga, dariska annaga.
aan nahay Ah.
annagana waa naga yimid Ha. Wax geed- qolada reer bariga waa leedahay.
waa la idinkaga horreeyay. marka waxa weeye birtaa mid oo lagu dubo burka keliya Shub- burka la dubo oo subaga lagu dubo Sabaayada.
sabaay maya burka shushub mid la yidhaahdaa jira waa sidaa hahay oo maaragtay iidaha iyo hahay lagu soo hayaa qaadka iyo inta burka la qaso la jilciyo ah oo subag lagu dubo hahay lagu shiilo Waa sida.
birtaa oo godan yara godan hahay midna waxaa jirta birta tan sagaxa sagaxa ah Mm.
oo waxaa lagu dubaa sabaayadda hahay iyo cansheerada canjeelada ah iyo qofkii rooti adigu qofkii adigu garanaya sida Waa lagu sidaa.
samaysto Waa sidaa.
qaar waxaa lagu soo bahashaan muufada la yidhaah hahay ayaa lagu dubaa ah sababta labadaas bilood waa kuwa waa sidaa waxa wax kaloo wax lagu dubaa waxaa jirta tanaar hahay ama tinaar Ama Ah.
muuf.
Ee, waxaan ku leeyahay ah ama muufada Ama muufada.
ah oo garmuufa lagu dubo muufada hahay oo ruuxa lagu xabaalo Haa, oo dhuxul lagu shido hahay
baa waa jirta.
sidaa marka saddexdaa bilood waa un Oo, horta bal mar yar ayaan kuu cesheeyay anigu xoogaa aan qaato oo aan kasoo qayb galo dooda birta talayaada birdaawada oo horta anagu qolada reer bariga ah, anigu intaan ka garaadsaday ilaa waan arkayay magacuna waa magaciga horreeyay oo uu jiray Eh, waxaa weeye daawada anigu haddaan u kuur galay oo weydiiyey waxa la yidhi waxa la yidhi